ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa daafuray qorshaha isbedelka qaran n t b ra-iisul wasaaraha ayaana sheegay in qorshahani ay ansixiyeen golaha wasiirada uu ku salaysan yahay hanaanka lagu horumarinayo kaabayaasha kala duwan ee dalkeenu leeyahay laguna tayeynayo hay-adaha kala duwan ee dowladda si dalka loo gaarsiiyo horumar waara qorshahan isbedelka qaran ayaa qoshihiisu ka socday muddo bilo ah waxaana diyaariyey in ka badan afartan qof oo isugu jiro khubaro iyo mas-uuliyiin dowladeed kuwaasi oo bedelay qorshii hore ee horumarinta qaranka n d b nine waxaana uu xoogga saarayaa qaabkii dalka uu u gaari lahaa horumar la taaban karo shanta sano ee soo socota wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya beene beene ayaa ka warbixiyey qorshahani iyo waxay uu yahay ra-iisul wasaare diyaarintiisa qorshe la diyaariyo qorshihii ugu badnaa ebed ee laga qayb qaatay consultationkiisa iyo maxaan ku dhahaa la talintiisa oo ah dowladda qaybaheeda kala duwan maamul goboleedyada ganacsatada n g oska donarska u n-ka qof kasta oo ka qayb qaatay waxaan aada iyo aad anoo soomaali oo dhan horteeda ka caddaynayaa hoggaanka iyo guidansiga ra-iisul wasaare xamse iyo dhammaan la taliyaashii wasiirada iyo howlwadaanada iyo xukuumaddaba roolka ay ka qaateen guusha iyo maxaan ku dhahaa maxaan ku dhahaa maanta aan taagannahay waxaan rabaa qof kasta inaan u mahadceliyo doorka uu ku lahaa oo ra-iisul wasaare afartan iyo shan maalmood aan saddex boqol iyo konton qofooda maalin kasta waxaan isugu keenaynay hangarka marka waxaad dareemi kartaan mas-uuliyadda iyo waktiga madaxda isugu timid iyo waxgaradka iyo aqoon-yahankaba intaba khudbadda iyo keynote speakerka ra-iisul wasaaraha noo ah anugu waxaan halkan usoo istaagay kow inaan u mahad celiyo dadkii doorka ku lahay oo dhan inay maalintan maantana maalin weyn inoo tahay in qorshuhu qoraalkiisa iyo diyaarintiisa bis tahay oo ay fulintiisa hadda ay noo bilaaban doonto oo ah boqolkiiba sagaashan iyo shan ka badan waa fulinta waxaan rabaa anoo ku hadlaya magaca xukuumadda baalka ee wasaaradda qorsheynta iyo howshii wasaaraddii qorshahan waday inaan si khaas ugu mahad celiyo tiimka world bankiga ee christina nagala joogta maalgelintii ay nagu caawiyeen in qorshahan uu suuro galo iyo dadka kaleento oo technicalka iyo resourciga intaba nagu nagu nagu nagu maalgeliyey qorshahan isbedelka qaran ayaa horseedi doono horumar la gaarsiiyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka